habeen wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiinayna kuwada ugu waaweyn baarlamaanka soomaaliya oo maanta yeeshay kulan wada jira iyo mooshin loo gudbiyey guddoonka golaha shacabka ee soomaaliya qaar ka mid ah duubabka dhaqanka mudulood oo baaq nabadeed ka soo saaray colaadda ka taagan deegaana ka tirsan hirshabeelle madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo xabajoojin kala dhex dhigay beelo dhowaan ku dagaalamay gobolka shabeellada dhexe faahfaahina ka soo baxayo khasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhacay magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu waaweyn waqooyiga kuuriya oo gantaale kaga jawaabtay tallaabo uu qaada maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habe wanaagsan dhegeystayaal caawa waa sabti taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobada aan idhaahday labayo labaatanka bisha toddobaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan intaad maqsheen waxay ahayeen qodobada warka iyaga habeen kuwooda ugu waaweyn markaana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo dhan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulan wada jir ah iyadoo mooshin loo gudbiyey guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta waxay yeesheen kulankooda caadiga ah iyadoo xildhibaana ka tirsan golaha shacabka maanta mooshin cusub ay u gudbiyeen guddoonka sare ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kaasoo ay ku dalbanayaan in ajandaha mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya la raacsiiyo dood la xiriirita indasha sharciyeedka hantidhowrka guud ee qaranka gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo gudoominayay kulankii maanta oo ahaa mid mad mid wada jir ah oo yeesheen labada gole ayaa shaaca ka qaaday inuu soo gaaray mooshinkan oo ay maanta u gudbiyeen ilaa iyo toban xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya gudoomiye sheekh aadan madoobe oo gudoominayay kulankii maanta ayaa sidoo kale xusay ama fadhiga ka xusay inay jiraan mooshinkaasi loo soo gudbiyey sidoo kale waxa uu ka dalbaday xildhibaanada in dib loo dhigo dooda mooshinkaasi maadaama kulanka maanta ay goobjoog ay ka ahaayeen senataro ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kulankan wadajirka ah oo ay markaasi maanta ay ku yeesheen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya villa hargeysa ayaa ajandihiisu waxa uu ahaa aqrinta koowaad ee miisaaniyadda sanadka laba kun saddex iyo labaatankii waxaana golaha hortegay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane biixi iimaan cige oo ku xusub wasaaraddaasi maalmihii ugu dambeeyey baarlamaanka soomaaliya ayaa dadaalo aan yidhaahday la daalaadhacaya mooshinno iyo doodo xoogan oo hareeyey kulamada baarlamaanka soomaaliya waxaana ugu dambeeyey buuq hareeyey kulan waa kulankoodii lixaad kala fadhiga saddexaad kaasi oo la horgeeyey mooshin deg deg ah oo ay keeneen mudanayaal gaaraya ilaa iyo soddon mudan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya geesta kaleetana dadaalo lagu xalinayo xiisad colaadeed oo ka taagan gobolka shabeellada dhexe ayaa ka soconaya gobolkaas iyadoo madaxweynihii hore madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meel gaarkeeda ee soomaaliya mudane shariif sheekh axmed uu ku biiray dadaalada lagu xalinayo colaadda ka taagan gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya gobolkaasi wararka naga soo gaarayay waxay ku waramayaan in madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meel gaarkeeda ee soomaaliya mudane shariif sheekh axmed iyo mas-uuliyiin kale ay ku biireen dadaalada xalka loogu raadinayo colaadda ka taagan gobolka shabeellada dhexe wararka ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne shariif iyo qaar ka mid ah dhaqanka beelaha dega gobolkaasi ay dadaallo xoogan ay ku bixiyeen sidii dhinacyadii dhowaan ku diriiray gobolka shabeellada dhexe loo xalin lahaa colaada ka taagan gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya waxaa maalmihii ugu dambeeyey jiray baaqyo laga soo saarayay colaada ka taagan gobolka shabeellada dhexe oo loo jeedinayay dhinacyada halkaasi ku diiriraya inay si deg dega colaad u jeediyaan madaxweyne shariif iyo mas-uuliyiin kale ayaanu ku biiray dadaalada halkaasi lagu xalinaya dhinaca kale qaar ka mid ah duubabka dhaqanka ee mudulood ayaa baaq nabadeed iyaguna kasoo saaray colaada ka taagan isla deegaanadaasi ka tirsan maamulka hirshabeelle wariyaha iyaga cabdifataax muumin ilka case ayaa faahfaahinta warbixintan eegaya
yuuli baraaga ceele oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxaana dhaqanka mudulooda ay sheegeen inaan xilligan loo baahnayn in dagaalo ay ka dhacaan islamarkaana lagu dul dagaalamo dad birmageeda ah waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in la joojiyo colaadda dhaqanka mudulood ayaa si wada jir ah warbaahinta ula hadlay iyagoona sheegay inaysan ku faraxsanayn waxaa halkaasi ka dhacaya waxaana ay ugu baaqeen dadka ehelka ah in ay joojiyaan colaadda wax walbana wadahadal lagu dhammeeyo
waxaan ugu ducaynaynaa labada beelood oo meesha ku dagaalamayo inay tolkooda iyo duubabkooda iyo dhaqankooda iyo culimmadooda iyo siyaasiyiintoodaba warkooda aqbalaan annagana waxaan leenahay aan ku kabaynaa dagaalkaas in la joojiyo sida duubabkii hore oo qaraabadayda ahaayay u sheegeen duubabka mudulood kuwa maqanoo dibidda jira iyo kuwa hadda ku baxay intay ku dhexaysana waxa- waa bagaadinaynaa in macnaha dagaalkaas mar dambo ee codkaayna aan hadalnay beriga wixii ka dambeeyo ilaahay aan soo celinin ilaahaan ka baryaynaa waxaan dhammaan u soo jeedinaynaa waxgaradka iyo culummada iyo aqoon-yahanada ee ka soo jeedo deegaankaas in arrintaasi dhexda la qabto uusan maanta laga bilaabo uusan wiil dambe ku dhiman aysan qof dambe ku dhaawacmin oo hanti dambe aysan ku burburin annagoo ah dhaqanka mudulood laga bilaabo maanta waxaan u taaganaana inaan arrintaas u istaagno een, aan ummadaasi kala dhex galno oo aan hadday safar tahay iyo hadday tala tahay iyo hadday tusaale tahay inaan arrintaas hadda kadib aan ku bixi doono haddii ilaahay idmo sida akhyaarta iga dambaysana dhihi doonto midiga horeysana tiri war badan wax ma teraayo waxaan leenahay joojiya walaalayaalow xabadda joojiya hadal ku beddesha waxa dhex yaal cidda ha la arko haddii haddee waxba masiibaa in wax laysku qabsaayba aysan jirin xabad uun iska socoto xabad uun iska socoto war wiilka dhimanaya miyaadan walaalkiin aad taqaaneen ahayn war foogta midka haddana loogu aarayo miyaan walaalka kale ahayn war maxaa soo heraya haddii hal halba halba hal loogu aaro waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu iimaanka soo celiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa waxaa fitnada ku dhex wada in ilaahay ka joojiyo waxaan ilaahay waxaan ka baryaynaa caqligoori inay isdilaan daw maahan ee danaa gaarsiisay danta gaarsiiyeysa in ilaahay ee, dan khayr qabta ku bedelo leenahay waa dagaal shayddaan ka dambeeyo mar haddaan lagu dagaalamayn duul kaloo ku soo duulay oo dalka ka xoogayo ama waxaa waaye een, dakano kale oo iyaka kadhana wada ma jiro waa iyaka gudahooda waxaan marka ugu baaqaynaa lana qaybsanayaa duubabka iga horreeya iyo inta iga dambayn doontaba haddii alla idmo in baaqaas loo dhega nuglaado Een, waa dad berimageydo ah waa dad abriye ah waa dad walaal ah waa dad deris ah waa dad degaan ah Een, waa dad islaam ah sifo ay ku dagaalami karaan een, nooma muuqato maanta si guudna waxaan leenahay dowladda federaalka ah iyo tan isteedkaba waddanku ulu- ulul amriyow leeyahay meeshaasi een, waa in si deg dega haddii hore loo tegana waa loo joogaa haddaan la tegina een, waa in si deg dega ciidankii iyo maxkamadihii iyo garsoorkii waa in si deg dega ay meeshaas u tagaana waa ku baaqaynaa waana soo jeedihaynaa
baaq nabadeed aan ka soo jeedinaynaa annagoo ku hadlayno dubabka dhaqanka beelaha mudulood dal iyo dibad wixii joogo midka gogosha galay hadda ka hor in la ajiibo waxuu gurigiisa iyo golihiisa ka soo qaadoo walaalnimo leh annagoo maanta ku hadlayna afkii dhaqankana inna laga qaato waanada iyo walaalnimada aan soo jeedinayno waxaan leeyahay laysal shadiidu geesinimadii ma ahaanin man qalaba naasu hebel iyo reer hebelaan ka adkaaday innamal shadiidu geesinimadii man qalaba nafsahu ninkii naftiisa ka adkaaday ninkaas waa in geesinimadu yidhi nabigana moxamed sal allahu alay waali wasalam xadiidkaas ayaa wax walba naga kaafiyo waxaa kaloon ka soo qaadanaynaa sharta soomaaliya inta badan soo martay qisadii aadan gallayr ayaa nagu filan colaadu waxay tahay asoo geel leh ragna leh ayuu wuxuu ka doorbiday inuu dhibaateeyo maslaxadii reerkiisa u soo jeediyey
waxaan rabnaa hoo kaleetood dadka kale oo waxgaradka ahoo muduloodka ka dhashay oo amba hadday dal joogaan iyo hadday dibad joogaanna iyagana inay arrintaas qofkii ficil uga qayb qaadan kara iyo mataqaanaa iyo qofkii qowl uga qayb qaadan karaba in dhammaan loo wada istaago oo halkaas dibka ka socda la demiyo haddana mataqaanaa halkaas dadkii goobjoogahoo iyaguna hadda kusii dhex jira aan ku bogaadinaan rabnaa Eh, maanta hadalku ma badna baaqaasuu daaran yahay
dagaal wiilkuma dhashay wiilaa ku dhinta wax ka soo baxay soomaaliya soddon iyo kow sano dowladdii dhicitaankeeda kadib ayay dagaallo sokeeyey dhacayeen lama arag cid meeshii joogta laga wareejiyey lama arag cid guul ka keentay guuldarro ma ogiye waxaan leenahay labada dhinacba wixii ku dhacday waa guuldarro wixii ku dhintay waa guuldarro wixii ku gubtay waa guuldarro wada- na wada saamaysay in sha allahu tacaala ilaahay quluubteenna ha nagu soo hadeeyo waxaan jecelnahay in baaqaas nabadeed nabadoonnada waxgaradka akhyaarta dhaqanka deegaanka joogto inay maaragtay naga qaataan aynu u istaagna annagoo hubno inay maaragtay kolba nabadda rabaan oo maaragtay ay danaynayaan insha allah waxaan rajaynaynaa baaqaas nabadeed in dhago maaragtay u du- u duleelo inay ku dhacaan qalbi maaragtay wanaag u raba ay ku dhacaan cabdifataax muun warbaahinta dalsan muqdisho
geesaha kaleetana faahfaahin ayaa kasoo baxaya qaraxi maanta ka dhacay magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle qarax ismiidaamin ah oo uu fuliyey qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa duurnimadii maanta wuxuu ka dhacay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan suuq lagu iibiyo xoolaha magaaladaasi qaraxan ayaa la sheegay in lala beegsaday islamarkaasina laisku qarxiyey madaxii dabagalka maaliyadda gobolka shabeellada dhexe ee maamul goboleedka hirshabelle kaasoo lagu magacaabi jiray allah u naxariistay maxamed kaad waa kaanti isagoo sidoo kale u geeriyooday dhaawac culus oo kasoo gaaray qaraxaasi siday noo sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle iyo ilawareed dadka deegaanka axmed meeri makaraan axmed faal oo ah gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe ahna duqa magaaladaasi ayaa tacsi tiyanaanilo u diray qoysaska qaraabada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed uu ka baxay daahir kaante oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta sida weyn ee looga garoonka yahay maamulkaasi hirshabeelle qoraal uu soo saaray gudoomiye axmed faal ayaa sidoo kale waxa uu marxiim- marxuumku ku tilmaamay inuu lafdhabar u ahaa bulshada gobolka islamarkaasina door weyn uu ka qaatay dhismaha dowladnimada hirshabeelle gabagabadii gudoomiyaha aanilaaday gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa ugu mar aanilaaday uga baryay marxuumkan inuu rabbi ka waraabiyo jannatul firdowso warkii habeen oo aada caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho akhyaartana dhegeysata ayaa caawa waa nageynta cidduu warka iyagu seego waxay dib kaga barbaaran karaan baraha aanu internetka ku leenahay warkan kiisa xiga nabad iyo warsan
wararka aad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel